victoria ayaa markii ugu horreysay aan qofna ugu dhiman xanuunka coronaviruska laga soo bilaabo bartamihii bishii julaay iyadoo qeybaha kale ee victoria marka laga reebo melbourne ay isu diyaarinayaan in dib loo furo meherado iyo ganacsiyo badan isla asbuucan ganacsiyada iyo meheradaha gobolka victoria ee ka baxsan magaala madaxda melbourne ayaa isu diyaarinaya inay dib u furaan asbuucan bartamihiisa ama dhammaadkiisa iyadoo markaasi macaamiil go-aan loo ogolaan doono inay markaasi soo galaan meheradahaasi tan ayaa qeyb ka ah roadmapkii uu gobolku usoo dejiyey khafiifinta xanibaadaha coronaviruska iyo dib usoo kabista dhaqaalaha ee gobolka in dadka maqaayadaha bannaankooda ay dadku fariistaan oo wax ku cunaan safarka iyo weliba dadka guryaha inay isku booqdaan ayaa la ogolaanayaa laakiin dadka melbourne degan ayaa loo sheegay inaysan u safrin qeybaha kale ee gobolka gobolka ayaan diiwaan gelin hal qof oo ku dhintay labaatan iyo afartii saacadood u dambeeyey laakiin afartan iyo laba kays oo cusub oo coronavirusa ayaa la diiwaangeliyey taasoo celceliska afariyo tobankii maalmood kaysaska cusub ee coronaviruska la helay gobolka ka dhigtay konton iyo laba dhibic sagaal kays melbourne ayaa la filayaa iyaduna wejiga ku xiga kan inay gasho dhammaadka bishan haddii labadii asbuucba celcelis ahaan tirada kaysaska coronavirusku ay gaaraan soddon ilaa konton kays oo cusub premierka gobolka daniel andrews ayaa sheegay in tirada kaysasku ay qeyb ka yihiin go-aanka loogu gudbayo wejiga soo socda waxaana uu rajaynayaa in melbourne ay wax ka barato qeybaha kale ee victoria kaysaska aada ayaan runtii hoos ugu dhignay ayuu yiri oo tiradii ugu yarayd ayay ka gaareen qeybaha kale ee victoria ee ka baxsan caasimada melbourne waqti ayayse qaadatay ayuu yiri haddii aanu wadada aanu ku soconno ku soconno ayuu yiri markaas waanu furi karnaa meheradaha iyo ganacsiyada ayuu yiri baaritaan lagu sameynayay karantiiladii hoteelka ee magaaladan melbourne ayaa dhageystay in maamulayaasha victoria ay xiliyo badan diideen inay caawimaad ka helaan ciidanka qalabka sida oo ka caawiya karantiilka dhanka hoteelka victoria ayaa taas beddelkeeda waxay isticmaashay waardiyeyaal ka tirsanaa shirkado gaar loo leeyahay inay markaasi waardiyeeyaan hoteelada dadku ku karantiilnaayeen taasoo markii dambe dhibaato badani ay ka dhalatay hoteeladaas ayaa lagu hayay dadka dalka dibaddiisa ka yimaada cod duubnaa ayaa lagu dhageystay dhageysiga iyadoo madaxa arrimaha maareynta deg dega ee gobolka andrew crisby oo ka qaybgalayay shir lagu go-aaminayay arrimahaas ayaa markaasi maanta lasoo bandhigay codkiisa oo duuban waxaana ka mid ahaa ha waa run arrimo xiise leh ayaa warbaahinta ku jiray oo lagaga hadlayo doorka ciidanka qalabka sida runtiina doorkooda aad ayaan u qiimeynaynaa ay ka cayaarayaan markay noqoto taageerada ay naga siinayaan dhanka qorsheynta laakiin xilliga hadda aan joogo waxaan isleeyahay waxaa laga maarmaana oo aan mar kalena leeyahay kuna celinayaa in xilligan hadda la joogo aanan u arag baahi loo qabo in ciidanka qalabka sida markaasi ay noo yimaadaan oo ay naga caawiyaan howlgalkan ayuu yiri andrew crisp codkaasi laga duubay south australiana waxa ay khafiifinaysaa xaritaanka xadadkeeda oo adag gaar ahaan dadka ka imanaya a c t khafiifintaas ayaa bilaabanaysa caawa midnightka ama habeenbarkii marka la gaaro waa caawo talaadaahe dadka kasoo safraya cambara ayaan looga baahnayn inay afar iyo toban maalmood iskarantiilaan laakiin waa inay duulimaad uun kusoo galaan ama kusoo booqdaan south australia dadka kasoo booqanaya a c t ayaa marka horese u baahan in la ogolaado oo ogolaansho hore lasii siiyo kahor safarkooda laakiin waxaan weli go-aan laga gaarin dadka ka imanaya ama kasoo safraya gobolka new south wales new south walesna waxay diiwaan gelisay toddoba kays oo cusub oo coronavirus labaatan iyo afartii saacadooda u dambeysay iyadoo gobolka uu gaaray heerkii ugu hooseeyey oo isu gudbinta xanuunka coronavirusa maamulayaasha caafimaadka ayaase ka walaacsan hoos u dhac ku yimid dadka iska baara xanuunka maalmihii u dambeeyey iyadoo ay gobolka ka jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan maadaama la gaaray xilliga iskuulka la xirayo premiyeerada gobolkaasi gladys bariciklian ayaa sheegtay in maadaama qoysas badan ay isbooqanayaan xilligan khatarta covid nneteen loo baahan yahay in aada loosii yareeyo mucaaradka federaalkuna waxa ay ku boorinayaan ra-iisul wasaaraha inuu tallaabo cad qaado oo uu ku caawinayo dadka australiyaanka ee dalka dibadiisa ku xaniban si ay wadankooda ugu soo duulaan oo ay u buuxiyaan ayuu yiri hoteelada maran dad ka badan labaatan iyo shan kun oo australiyaana ayaan dalka soo geli karin sababo la xiriira xadka caalamiga oo xiran iyo iyadoo la yareeyay tirada dadka australia soo geli kara asbuuciiba oo dalka dibadiisa kasoo noqonaya antony albanisi waa hogaamiyaha xisbiga leybarka waxaana uu sheegay in scott morrison isagu mas-uul uu ka yahay xadka wadanka waxaana uu ku booriyey in diyaaradaha ay leeyihiin ciidamada cirku ay ka qayb qaataan sidii loosoo daadgurayn lahaa dadka australiyanka ee dalka dibadiisa ku xaniban waxa keliya ee meesha ka maqan ma aha sbaysya hoteelo ee waxaa meesha ka maqan hogaamiyanimadii ra-iisul wasaaraha waa inuu muujiyaa hogaamiyanimo oo xataa diyaaradiisa uu siiyo ayuu yiri dadka meelahaasi ku xaniban oo uu kusoo daadgureeyo diyaaradan inta badan haddaba cidna ma isticmaasho ayuu yiri mr morrison ayaa dhankiisa sheegay in australia inta ay xiran tahay coronavirus aan dal ahaan aynan ka adkaan ayuu yiri inta aynu xirannahay kuma doodi karno inaannu coronavirus ka guulaysanay inta aannu xirannahay ma dhihi karno xataa coronaviruska waanu la noolnahay ee coronaviruska ayaa noloshii noo diidan ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu magaalada melbourne nin ayaa noloshiisu hadda khatar ku jirta kadib markii boolisku ay toogteen maanta magaalada melbourne goob dukaamaa oo ku taala booliska ayaa sheegay in ninkan uu hub watay isagoo ku sugnaa xaafadda lilidale kadibna uu diiday inuu tuuro ama iska dhiga mindi uu ku hubaysnaa kadibna askar booliska ahu ay toogteen waxaa arrintaasi hadda baaraya cutubka booliska victoria u qaabilsan arrimaha dhanka anshaxa iyo shaqo wanaagga dhacdo kale oo dhacday dhammaadka asbuucana nin ayaa hadda kooma ku jira isbitaalka kadib mar askari booliska ka tirsan iyagoo qabqabanaya uu madaxa lugta uga dhiftay oo uu ku joogjoogsaday ku-xigeenka taliyaha booliska victoria neil paterson ayaa sheegay in isticmaalka xoogga ee ka dhacday xaafadda ebbing oo halkaasi ahayd meel ninka la doonaya in lagu xiro aysan ahayn mid runtii habboonayd saadaasha hawada berita oo arbacana magaalada beed qayb ahaan daruur kow iyo labaatan adelaide waa sidoo kale labaatan iyo afar digrii melbourne sidoo kale qayb ahaan daruur labaatan iyo laba digrii sydney inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo shan digrii magaalada brisbane xoogaa rooba la filaya iyo labaatan iyo afar digrii intaasiyaan kusoo gabagabaynana warkeenni maanta waa aniga oo ah xasan jaamac